maanta waa maalin qaali ah waa maalin damiirka dadka ay isku soo baxeen aad ay u muujiyeen siiba dhallinyaradu waxaan u malaynayaa hooyooyinka iyo waayeelka iyo odayaashuna ayaguna meeshooda inay damiirkooda ka kacayo falkaa foolxumada oo gabadha walaasheena loo geystay sida aan u dhannahay waa kasoo horjeednaa dadka dhammaantiis kasoo qayb galay barnaamijkana waa u mahad celinaynaa qof kasta oo meeshaa yimid qof kasta oo baarka fikir saliima ka dhiibtay qof kasta oo jecel in barnaamijkaas laga hortago waa u mahad celinaynaa waxaa weeye waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka codsanaynaa ilaahayna ka baryaynaa inaan mar dambe aysan barnaamijkaasu dhicin waxaan caddaynaynaa nimankii falkaa geystay waa lasoo xira tiradoodu waxaa weeye afar qof bay ahaayeen afartoodii waa lasoo xiray midkii ugu dambeeyey xalay baa lasoo qabtay magaalada matabaan meel koob iyo toban kilomitir u jirda oo dhinaca koonfurta kaga beegan oo baadiyaha baa laga soo qabtay waa la keenay afartoodii xabsiga neefdiidkaa bay ku jiraan lababa katiinad bay iskula xiran yihiin waa xaqiiq in bahalkan liyaado dadkaasu ay dhibaato geysteenna ma qarsoona ayagaa ilaahay baa soo ifiyeyoo facebook soo dhigay ayagaa is sheegay waxaa soo haray waxaa hadda harsan ayagii waa la hayaa gabadhii dhibka loo geystayna ma qarsoono iyaduna waa joogtaayo ma dhibanin alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahay waxaan ka baryanaa ilahyna u caafimaadiyo nimankaas waxaa soo haray oo hadda maamulka ay gacanta ku hayaan in la mariyo cadaalad waa la marinaya cadaalad ka maamul ahaan baan ku adkaynaynaa ka maamul ahaan iyo ka shacab ahaan iyo ka dhalinyaro ahaan iyo ka odayaal ahaan gebigeen waxaan u taagannahay in dadka cadaaladda sharcada islaamka la mariyo shacabka waxaan u sheegayaa weliba dhallinyarada waxaan u sheegaya dalkan adinkaa iskale dadka dhibku gaarahayaanna waa adinka booliiska waxaa la rabaa in lala shaqeeyo hadda ninkaas laga soo qabtay meesha baadiyaha haddaan shacab la shaqaynayna booliisku ma soo qabteen haddaan shacab la shaqaynayna ma soo qabteen waxaa la rabaa dadka xumaatada geystay hadday ka dhacdo dhuusamareeb hadday ka dhacdo meel kale hadday inaad laga hortago in barnaamijkaas qofkii dhibka geystay lasoo qabto in la fadeexadeeyo in la ceebeeyo in kii lagu tuume dadka bulshada laga faquuqo inuusan dadka dhex fadhiisan inuusan dadka raacin in laga soo horjeesto gebigeen waxaa weeye waa falkii kolleyta intaa anugu arko ila yaabka badnaa oo halkan deegaanka ka dhaca asagana waa ka hortagnay deegaankana waa deegaan xasiloon alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay dhibaatooyinka iyo argagixisada waa naga nabadgeliyey iyadana waxaan rajeynaa ilaahay naga nabadgeliyo dadka qorax bay taagan yihiin aad baan kugu mahad celinaynaa